xanaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo raadhiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo efdii uu hogaaminayaa maanta waxa ay gaadheen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo halkaasina si diiran loogu soo dhoweeyey dowladda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed waxa ay ugu baaqday in loo gurmado ama gurmad la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha saameeyeen ee ku nool qaar ka mida gobollada dalka wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey safarkii dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku tegay magaalada beledweyne maamulka galmudug ayaa maanta magaalada gaalkacyo waxa ay ku soo bandhigeen maxaabiis lagu soo qabtay dagaal shalay ee ciidanka maamulkaasi ay kula galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab deegaano ka tirsan gobolkaasi golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa muddo kordhin u sameeyey xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey ee ansom iyagoo waxayna sidoo kale golahu cambaariyey falalka argixisnimo ee kooxda al-shabaab ay ka wado dalka soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka soomaalida galmudug ayaa shacabka waxaa ugu baaqay in ay dowladda maamulka ku gacansiiyeen sidii looga hortegi lahaa kooxaha jidgooyooyinka dhigtaa waddooyinka maraa deegaanada maamulkaasi akhbaaraadka caalamigana waxaa ugu waaweyna ciidamada beleyska ee dalka beljamka ayaa lagu soo warramaya inay baaritaano dhanka argagixisada looga hortegayo ay ka sameeyeen magaalada bruseles ay ku soo qabqabteen ilaa lix ruux oo la tuhunsan yahay inay qayb ka ahaayeen ama ay ka tirsan yihiin raggii maleegay weeraradii talaadadii lasoo dhaafay gilgilay magaalada caasimadda ee bruseles
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa duurnimo jimcaha shan iyo labaatanka bisha saddexaad ee maajo sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka intaasi aad maqasheen waa qodobadii wararkeena ugu door karoona haatanna warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya gordhoweyd waxa ay gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo halkaasina ay si diilan ugu soo dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi haddaba socdaalka madaxweynaha si aan wax badan ugu ogaano waxaa haatan khadka beledweyne si toosa ugu jira waryaheena gobolka hiiraan cabdiweli xasan jimcaale cawke cawke haddaad maqasho bal faahfaahin naga sii imaatanka ama boqoshada madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale la socotay
waa mahadsan tahay cali cabdiraxmaan sidaad sheegtaba wardi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaaray goor dhaweyta magaaladan beledweyne ee xarunta waa gobolka hiiraan boqoshada madaxweynaha waxaa ku wehelinaya wasiirka amniga gudaha iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan baarlamanka labada gole ee dowladda waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan xuseen odawa oo hore ugu sugnaa magaaladan beledweyne iyo guddoomiyaha gobolka mudane yuusuf axmed xagar iyo mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan intaba iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba soo dhaweyn kadib waxaa loo soo dhaadhiciyey xarunta gobolka halkaasi oo wadahadallo iyo kulamo uu kula qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada ka hor intaan la gelin kulamadaasi waxaa warbixin uu ka dhageystay madaxweynuhu wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan odawa iyo guddoomiyaha gobolka deetna waxaa lagu ballamay in ay bilaaban doonaan kulamo gaargaar ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada uu la qaadan doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay daa-uud aweys oo afayeenka madaxweynaha dhinaca kale waxaa sidaa ka warqabtaba horay magaaladan beledweyne ugu sugnaa wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha horena waxaa usoo gaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka dhammaan boqoshooyinkani waxay ku qotomaan sidii beelaha kala duwan ee soomaaliyeed ee gobolka degan loogu qancin lahaa inay kaga qayb galaan shirka maamulo sameynta ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hadda goboshiisu ay ka furan tahay magaalada jowhar marka madaxweynuhu dhowr jeer ayuu magaaladan kusoo laalaabtay tanina waxay noqon doontaa sida ay noo sheegeen mas-uuliyiintu tii ugu dambeysay oo madaxweynuhu uu kaga qanciyo bulshada halkan joogta sidii shirkaasi looga qayb qaadan lahaa ujeedada safarkuna waxa weeye in un shirkaasi bugashiisu ay taallo magaalada jowhar laga qayb galo
cabdiweli eh, maadaamaad magaalada ku sugan tahay dhowr janasadaad hore u sheegtay ra-iisul wasaaraha uu yimid oo wasiirka arrimaha gudaha uu muddo dhowr eh, toddobaad ku dhow uu halkaas ku sugnaa oo haatan madaxweynaha uu yimid marka arrinkaas ma u muuqdaan eh, odayaasha dhaqanka ee deegaanada gobolka hiiraan in ay eh, waxyaabihii ay tabanayeen laga qancin doono oo shirka ay ka qayb gali doonaan arrinkaas ma muuqda way muuqataa runtii eh, ama la odhan karaa inay muuqato because n madaxweynaha iyo eh, ra-iisul wasaaruhuba waxay weeye n dhowr maalmood ayay kusoo laalaabteen amaba dhowr jeer hore ayay kusoo laalaabteen magaaladani n runtii waxa la isku haystana ma muuqata in uu waxyaabo lagu kala afkaar duwan yahay amaba n si weyn la isugu diidan yahay inay taha laakiin keliya n tabasho iyo kala afkaar duwanaasho aan sidaa u badnayn ayaa muuqata waana taa midda keentay inay soo laalaabtaan oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay yimaadaan magaalada beledweyne si loogu qanciyo dadka waxyaabaha ay tabanayaan oo ku aadan shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe
aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena gobolka hiiraan cabdiweli xasan jimcale cawke oo si toos ah khadka telefoonka magaalada beledweyne ii waramayey dowladda soomaaliya ayaa shacabka waxa ay ugu baaqday inay gurmad loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ku dhaqan qaar ka mida gobollada dalka wariyahena cumar xasan cali waa kan barnaamijka kulanka jimcaha ee ka baxa raadiyaha iyo tv-ga qaranka ayaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya iyo qaabka ay u shaqayn doonaan guddi dhowaan xukuumadda ay u xil saartay arrimaha abaaraha iyadoo barnaamijka ay ka qayb galeen wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga samata bixinta abaaraha wasiirka beeraha oo guddigaasi xubin ka ah guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka mas-uuliyiinta ayaa waxay si isku mida u soo jeediyeen in la bilaabo ugurmashada dadka ay abaaraha saameeyeen oo xaaladooda ay aada u liidato guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay alla uga toobad keenaan dembiyadii ay galeen islamarkaana ay badiyaan cibaadada si looga baxo abaaraha guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka canab xasan cilmi ayaa soo jeedisay in aan la siyaasadayn arrimaha abaaraha iyo wax ka qabashadooda waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed iyaga dhexdooda ay iscaawiyaan wasiirka beeraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo sidoo kalena xubinka guddiga dhowaan xukuumadda ay u xil saartay arrimaha abaaraha ayaa sheegay in biyeyarida webiga shabeelle ay qayb weyn ka tahay waxyaabaha sababay abaaraha iminka ka jira dalka ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga ay xukuumadda u xil saartay wax ka qabashada abaaraha mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in guddiga uu la shaqayn doono qeybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana uu diiradda saari doono sidii dadka soomaaliyeed looga samata bixin lahaa abaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa wada dadaallo wax looga qabanayo abaaraha ka jira dalkeena soomaaliya iyadoo loo gurmanayo dadka ay sida ba-aan abaaruhu u saameeyeen ee ku nool gobollada dalka
mahadsaned cumar waradha goordhaweetana soo gaareen waxa ay sheegayaan in wafdi hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay goordhaweeto ka degeen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ra-iisul wasaaraha wafdigiisa waxa ay garoonka kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka puntland ee ugu horeeyay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas socdaalka wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo waxyaabaha kale la xiriira waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena ay barnaamijyadeena soo socda anigoo la hadli doona wariyaasheena halkaasi ku sugan maamulka galmudug ayaa maanta magaalada gaalkacyo waxa ay kusoo bandhigeen maxaabiis lagu lagu soo qabtay dagaal shalay ciidamada maamulkaasi ay kula galeen deegaanada maamulka puntland aan idhaahde galmudug maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab cabdirasaaq maxamed axmed waa kan iyadoo weli ay soconayaan howlgalladii lagula dagaalamayay maleeshiyaadka al-shabaab oo ay wadeen ciidamada dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug ayaa waxaa maanta maamulka galmudug uu ku soo bandhigay magaalada gaalkacyo ilaa iyo labiyo labaatan ka tirsan maleeshiyaad al-shabaab kuwaasi oo lagu soo qabtay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanadhaca dhinaca bariga gobolka mudug taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug korneyl cabdi jaamac cabdulla xabeeb ayaana ugu horreyn ka warbixiyey maleeshiyaadkan iyo halka laga soo qabtay iyo tiradooda maanta waxaa meeshaan muxuu ahaaye jooga ee dhallinyarada yaryarka ah oo laba iyo labaatan ah oo la soo qalbay oo aabbahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo khaldaday laga soo waday oo loogu sheekeeyey jannaad ku tega jannaad tegaysaana kaalada jannada aada loogu sheekeeyey ee ummaddoodii lagu diray ee muxuu ahaayey qarankii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed bahalka looga dhigay oo layidhi waa dhurwaaye kaalada soo laaya waa lagu janna tegayaaye waad ujeedaan een waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada yararka iyo inta hadda joogta iyo intii maqanba inay ka soo laabtaan waxaas janno lagu heli maayo waa dad soomaaliyeed waxaa lagu halligahayaa aakharay muxuu ahaayey ee janno ku tegmaysaana cadaab bay ku tegahayaan kuwa intaas suurtagelinahayo waxaa u sheegahayaan ayaguna waa helo naareen kale oo waa dhibaata waxay siyaasadeen wax faa'iida ah ma ay gaarin waad ujeedaa inta uu leegyahay waa nin yar waa toban nimankaas dagaalkii shalay ayaa lagu soo qabtay ciidanka muxuu ahay galmudug ay la galeen al-shabaabka iyo meeshii la odhan jiray jilay dagaalkii lagula galay baa lagu soo qabqabtay saakaa la soo gaarsiiyey saldhigga biliiska wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug shiiqa mursal cabdiraxmaan axmed ayaa isna faahfaahin ka bixiyey waxaa kaga qorshaysan dowlad goboleedka galmudug maleeshiyaadkan al-shabaab ee lasoo qabtay kuwaasi oo u badnaa carruur aad u daayar islamarkaana lasoo qalday halkan waxaa jooga maxaabiis dhowr iyo labaatan ah oo qof labaatan sano gaaray afar qof uga jirto kala barhkood wax ku dhowina ay saqiirraba yihiin oo aysan weli da'dii qaangaarka ka gudbin saas ilaa adligeed ayaga waxaan leenahay ilaahay ka baqa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay oo ilmahaas dhashay oo meel walba jooga isu danqada oo ummaddaas si wada jir ah looga soo horjeesto qodobka labaadaan caddaynaya waxaa weeyaan maxaabiistan iyo maxaabiista ka dambayso dagaalkii oo maanta weli socon haya lasoo qaban doono waxaan u samayn doonaa laba barnaamij dhaqan celin maskixiyan iyo maadiyan ah oo qalbigooda aan kaga bedeli doono wixii lagu shubay oo wax khayr loo maslaxadooda ah qaar ka mid ah carruurtan da'da yar ee lasoo qalda ayaa iyaguna sheegay in si xooga qaarkooda looga soo watay waalidiintii dhalay iyagoo qaarkoodna sheegay inay dugsiyo qur-aan laga soo kaxaystay iyagoona xuseen ee aysan ogeyn halkii loo waday markii hore balse loo sheegay inay la jihaadayaan gaalo ku sugan badweynta maya kunta dito warkan dan iskoola dhigdan haye dugsi qur-aanka jarne haye dugsi qur-aanka marku sin jarne ba gaarin nijan haye gaarigana ne usi tabaran nijay haye inta kola kusoo dhoomin hadda meesha joogto ma taqaanaa maya
marka maxaa la yidhi xaggee u socotaa marka lagu soo qaado waa silan wadi badabsha markana nishaniya gacorna sooya safar oo socona kusii safarkii u socotaa ma adigi safar bis oo soconana kudhawaa hadda marka dadkii dadka ay soo wada xaggee aadan adigi iyo gaagaa roonad gaduuda wadan ayaa bartamaas elbar falashooy
waa markii horreysay oo howlgal caynkan oo kale ciidamada ammaanka galmudug ay ka sameeyeen deegaanada galmudug ay sida firxadka ku soo gaareen maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxaase weli soconaya howlgal lagu baacsanaya kooxda naflacaariga iyagoo ku dhuumalaysanaya deegaanada miyiga ee ku yaala bariga gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalka golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa muddo kordhin u sameeyey xafiiska siyaasadda soomaaliya ee qaramada midoobey ansom iyadoo sidoo kalena golahu uu cambaareeyey falalka argagixisanimada ee kooxda al-shabaab ay ka wado gudaha dalka kadib markii shir ay isugu yimaadeen xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york shan iyo tobanka waddan ee xubnaha ka ah golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa waxa ay si buuxda u taageereen in la kordhiyo wakhtiga shaqada ee xafiiska siyaasadda qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ansom wakhtigaasoo la gaarsiiyey ilaa soddon iyo kowda bishii maarj ee sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka shan iyo tobanka xubnood uu ka kooban yahay golaha ammaanka ayaa si buuxda waxa ay u taageereen in xilliga shaqada la kordhiyo ayagoona hoosta ka xariiqay in qaramada midoobey looga baahan yahay in shaqo wacan ay ka qabato soomaaliya islamarkaana ay taageerto dowladda federaalk soomaaliya shaqooyinkan dibudhiska nabadda dibaheshiisiinta iyo sidoo kale in loo diyaargaroobo doorasho loo dhan yahay oo ah mid xor iyo xalaal ah islamarkaana shafaafiyad leh ee ka qabsoonta sanadkan aynu ku guda jirno ee laba kun iyo lix iyo tobanka iyo tan lagu wado inay ka dhacdo dalka sanadka laba kun iyo labaatanka qaraarkan ay meel mariyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sidoo kale waxa uu ku dhiirigeliyey xafiiska ansom inuu kor u qaado shaqada uu la samaynayo ururada bulshada rayidka sida haweenka dhallinyarada ganacsatada iyo culmaa udiinka si kor loogu qaado islamarkaana loo helo aragtiyo kala duwan oo wax ka taraysa siyaasadda soomaaliya ansam waxaa sidoo kale la weydiistay inay dib eegis ku samayso joogitaanka qarmidii midoobey ee soomaaliya kadib doorashada si loo hubiyo in qarmidii midoobey ay ku lug yeelato marxaladda dambe oo ah dib u dhiska dalka ku yaala geeska afrika waxaana sidoo kale la soo jeediyey aragtiyaha iyo talebixinta golahu dhammaadka bishii januari ee sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka qaraarkan ay maanta meel maryan ayaa sidoo kale waxaa ku jira in si kulul u dhaleeciyey goluhu weeraradii u dambeeyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha dalka waxaana uu si buuxda u taageeray aragtida ah in la yareeyo hanjabaadda khatarta kuwa ay shacabka soomaaliyada ka imaanaysa kooxda marka loo eego xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo kan caalamiga ee qaxootiga iyo sidoo kale xeerka caalamiga gargaarka bani'aadnimada walaaxa waxa uu sidoo kale si aad ah u ammaanay shaqada geesinimada iyo nafuridda leh ay samaynayaan ciidanka midooda afrika ee amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed maadaama dagaal xoogan ay kula jiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab bishii lasoo dhaafay ayaa kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo jeffrey feltman iyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey soomaaliya ambasador michael kaytin waxa ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayagoo kula kulmay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana mister feltman uu ku celceliyey in taageerada qaramada midoobay ee shacabka soomaaliyeed ay tahay mid sii socon doonta islamarkaana la xoojin doono inta lagu guda jiro doorashada sannadkan
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyada galmudug ayaa sheegay in wax laga qaban doono kooxaha jidgooyooyin ka dhigta waddooyinka mara deegaanada maamulkaasi cabdirasaaq mar kale
iyadoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo dadka ku safra deegaanada galmudug qaarkood ay ku qabaan jidgooyooyin sharci darra oo yaalla deegaanadaasi ayaa waxaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu markii ugu horraysay ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in lala dagaalamo jidgooyinka sharci darrada isagoona ugu baaqay shacabka galmudug meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan iribtirka iyo la dagaalanka jidgooyooyinka waxaana madaxweynuhu uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay leedahay jidgooyadu
bulsho ayada dhexdeeda isdhibaysa bulsho ayada dhexdeeda isdhacaysa bulsho ayada dhexdeeda iscaburinaysa oo qofba qofba qofka kaleeto uu hantidiisii xoog uga qaadanayo bulsho istabantaabin karta oo istaaqulayn karta oo isgarabgeli karto oo qalbigeeda iyo niyadeeda iyo mooralkeeda isku fiyoobaan kara ma aha mase waa beentee baabuurka jidkaas maraya ee ilaa wa ilaa lacagta bikala leeyahay lacagta ma raalinimo iyo ducuu ku bixiyaa mase jujuub iyo xoog iyo muuq in laga awood badan yahay saacaddaas iyo daqiiqadaas ayuu ku bixiyaa hadda ninkaasi loo xoog sheegay qalbigiisa ma nadiifa bulshadiisa ma ma ma nadiif u yahay uma aha horta bulshadu marka ay wax iska celin karto bulshadu marka ay horumar tiigsan karto bulshadu marka ay isku duubnaan iyo midnimo ay gaari karto waa marka bulshada dhexdeeda uusan dhib ka dhex jirin maamaha jirta odhanaysaa gudinay ima goyseene maxay ahayd gabarkeeyaa kugu daaba bulshadu haddii dhexdeeda ay isdhibto oo dhexdeeda ay isgumaysato oo dhexdeeda ay iscaburiso oo dhexdeeda ay isdhacdo nin alla ninkii la dhibay in alla intuu bulshada kusoo dhibi karo asna uu garab soo siinaa mase waa beentee saa daraaddeed waxaana laga rabaa haddaan nahay reer gaalkacyood haddaan nahay reer mudug haddaan nahay reer galmudug wax alla wixii bulshada dhibaya oo midnimadeeda kala dhantaalaya oo wadajidkeeda kala dhantaalaya inaan meel usoo gawareysanaan laga rabaa arrintaas baarooyinka wax la aqbali kara ma aha wax la yeeli kara ma aha wax ceeb nagu ah waay dhammaanteed inaan u istaagno sidaan meel ugu soo wada horjeesan lahayn sidaan u qaadi lahayn sidaan wiilashanada caadaystay ee u arkay inay risqi kaleba aysan helayn ay aan uga waanin lahayn sidaan risqi kale uga abuuri lahayn wiilashaas ayaga ah ayaa dhammaanteed laga rabaa hadda kolley xano xan tira badan waa jirtaa xantaas hoos uma gelayne laakiin waxaa la rabaa arrintaa ayada ah haddaan dhalinyaro nahay ganacsato nahay odayaal nahay gabdho nahay kulligeen inaan meel usoo horjeesan ayaana looga baahan yahay oo aan isbaarooyinkaas meel kastoo yaalaanba sidaan ku qaadi lahayd hadalka madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan jidgooyooyin si sharci darra u yaalla qaar ka mid a deegaanada galmudug kuwaasi oo lagu dhibaateeyo dadka iyo gaadiidka ku safra cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya balejka magaalada beljamka ku taalla ee baris ayaa lagu soo waramayay inay lix qof ay xidhan kadib howlgallo ballaaran oo loogu hortegayo ama lagu baadagoobayo raggii ka dambeeyey weeraradii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ee bruseles ay ku geeriyeen soddon iyo kow ruux ilaa lix ruux ayaa la sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen kadib markii howlgallo ay ka sameeyeen degmada lagu magacaabo shepik waxaa la sheegay in tiradaasi ay ahayd kuwa ay si aada u doondoonayeen howlgalka lamid ayaa sidoo kale ciidamada faransiiska waxa ay ka sameeyeen meel ku dhow magaalada caasimada ee baris oo tiradada lagu soo qabtay weeraradii dhowaan ka dhacay magaalada bruseles ayaa waxaa la sheegay in ay isku qaab loo qorsheeyey kii ka dhacay bishii nofembartii tagtay ee magaalada baris ee dadka fara badan ay ku geeriyoodeen dhinac kale xogayaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka john kerry ayaa maanta ka degay magaalada bruseles waxaana uu sheegay in kooxda is is la burburin doono weeraradii baris iyo bruseles ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyaddooda ururka isis isagoo barbar taagan ra-iisul wasaaraha dalka beljamka charles michel ayaa master kerry waxa uu tacsi u diray dhibanayaashii weerarkii talaadii lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in ay garab taagan yihiin xukuumadda bruseles islamarkaana ay dagaalka kula jirto kooxaha argagixisada ay garab taagan yihiin isbahaysiga reer galbeedka ayaa waxa ay wadaan howlgallo ka dhana kooxda isis waana laga adkaan doona ayuu yidhi master kerry waxa uu intaa ku daray nalama xabsi gelin doono nalamana niyadjebin doono waan ka adkaanaynaa kooxda isis ayaa ka mid ahaa hadalladiisa master kerry dhegeystayaal warkii duhurnimo aad ka dhegaysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa warkan waxaa idiin soo saaray one cali cabdiraxmaan halkaana idinkala socodsiinayay leylan dhinaca farsamada ee ahay tan iyo kulan dambe sidaasi nabaddiin